waxyaalahan kale dhan marka laga soo tago xiriirka haddii xiriirka uu kaa xun yahay waxyaalahan kale dhan kuma hagaagaya xiriirka aad la leedahay waxa ugu horeysa naftaada do you have self love self respect self regulation self boundaries waa waxyaalaha aan ka soo hadalna hore aan uga soo hadalna oo ahaa inaad horta naftaada qiimo u yeeshid adig oo naftaada aad jeceshahay oo aad number one naftaada ka dhigtid perfect aadan ugu faraxsanaya inaad buugag soo gadatid wax aad akhrisidoo jadwal aad samaysatid oo aad already hadda isbuucaadii ugu horreyba aad bilowda inaad journal qortid wax aad loogu farx halkaas ka sii wad mar walbana mar kasta wax kasta number one waxaad ka hormarisaa naftaada adiga inaad isla hadashid meel fariisatid culeys hadduu kusoo gaara inaad maskaxdaada culeyska kusii deynin ee aad la hadashid tirahda culeyska xaguu ka imaanaya qoraalkan hadda journalka sidaan markaa samaysid ganac dhaqaalahaada aad qortid noloshaadana aad qortid jimicsiga iyo cuntooyinka aad qoratid wax kasta way kaa fududaan doonaa naftaada waxaad u heli doontaa waqti aad raaxo ku qaadi boundaries marka laga hadlayo waa xuduudaha adiga iyo dadka kale idinka dhexeyn waxyaala waxaa jiro dadka kale xuduuda idinka reeb oo ah in waqtigaada hurdadaan lagugu soo xadgudbin xilliga aad seexanaysid inaad gurigaada qolkaada markaa seexatid aad u heli kartid inaad seexatid qolkaasi nasasho fiican aad ku qaadatay aad seexatid in dadka kale wax kasto iyaga aadan u samayna laakiin adiga aad tidhahdo horta aniga nafteyda aan meeleyn marka kadib dadka kale wax u samaynaya and do you have good relationship with other like family relatives friends and people who you work with tusaalo kale dadkaad la shaqaysid xiriirkooda dadka waalidkaada ama qoyskii ama walaalaha xiriirkooda waxaa jira xiriirka walaalaha ay adiga iyo qoyska idinka dhexeeya wuu ka duwan xiriirka kale dadka aad wada shaqaysaan xaaskaada ama qofka ah xiriirka idinka dhexeeya aad jecesha sidoo kale xiriirka idinka dhexeeya wuu ka duwan yahay xiriirka dad kale idinka dhexeeya caruurtaada iyo adiga xiriirka idinka dhexeeya wuu ka duwan yahay xiriiradaasoo dhan inaad fahantid oo aad qortid oo aad tirahdo qof walba muxuu iga mudan diiniyan iyo weliba caadiyan markay noqoto maadiya ama qofka kale maxaa waajibaad ahay igu leeyihiin haddii aad qof xiriir leedihiin qofkaasi ama xaaskaada ay tahay waxaa jiro boundariesaa jiro xuduudaa jiro iyada ay leedahay iyo xuduuda adiga aad leedahay waxaasoo dhan waa inay kugu qoran yihiin oo inaad leedahay adiga xuduudo cadcad oo aad tidhaahda aniga waqtiga aan maxay ahda wax akhrisanayo inaan aniga laila hadli karin waqtigayga destruction aan laigu samayn karin xilligaas xilligaas waxbaan akhristaa xilligaas xilligaas waa hurdaa xilligaas markii la gaaro waxa waaye waxaan galaa xilligii qalaaweynaayo oo oon ducaysanayo ilaahay horfariisanayo ma rabo in la caqaladay macnaha boundarisya iyo xuduudyo cadcad ee aad leedahay inay kuu muuqdaan mararka qaar waxaa dhacda inta badan qoyska ama reerka isqabo ama xaaskaada iyo adiga inay waxyaala yararoo fudud aad ku kala carootaan ama aad ku kala isku dagaashaan ama cuqdad aydin kala dhexmarto ama maalmo aan isla hadlin ama waxyaalahaas dhan waxaa keenayo xuduud la-aanta marka hore waa inaad xuduudo leedahay xaaskaada ama gabadhaad guursanaysa waa inay og tahay adiga shan ilaa lix xuduudood oo aad leedahay ay kugu ixtiraamto adigana sidoo kale waa ina iyada xuduudaha cadcad ay leedahay oo kugu ixtiraamto oo aad isla og tihiin xiriirka markaan ka hadlayna marka qaybta hoose wax dhiib ahaa jiro oo aad hoose loogu gala ah si mar walba xal loo helo qoyska uu noqdo qoys isjecel ee wanaag waaye mar walba waxaan ka shaqaynayna waa jeceel iyo horumar marka laga hadlayo relationshipka so marka qofka naftiisa uu jeclaado ee naftiisa uu horumariyo ee hurdo fiican uu qaato ee biyo badan uu cabo ee cuntada uu cunayo uu saxa qorshe uu yeeshto waqtiga oona uu leeyahay wax uu qabsado waqtigiisa meel sax uu ku dhaqmo waxaa imaanaya inuu dadka kalena xiriir la sameyn karo oo isfahmi karaan sidoo kale waxaa jiro dad ku ah client ku ah client waxaa la dhahaa dadka macaamiisha iyaga naftirkooda xiriirka aad la leedahay waa inuu noqda dad aad soo jiidan kartid macaamiishaada qofka maanta wax kaa iibsado berri waa inuu kuu soo xiisi karo ya aad weji furan tahay qofkii aad soo dhaweyso aad tidhaahdo thank you so much welcome qofkii inaad soo dhaweysid markuu wax kaa gato inaad u mahad celisid inaad u duceysid qofkii muslimna wax kaa gata inaad tirahdo maasha allah waad wanaagsanta khayr allah ku siiyo xiriirkaada macnaha relationshipkaada maalintii subaxii intaadan bixin inaad ku tashatay inuu maalintii cid kastoo xiriir idinka dhexeeya inaad ilaalin doontid xuduudaha dadka ay leeyihiin adiga dadka idinka dhexeey adigana kuwaada inaad ilaashan doontid waa qorshaha subaxaada aad ku darsanaysa ayay ka mid ah marka taa qoraaladii dayliga aad samaynaysi waayo reflectionkan subax aad samaynayso maalintaadoo dhan ayuu ku anfacaya maalintaadoo dhan ayuu ku anfacaya waxaa imaanaysa markaa sideen ku samayn karaa mararka qaar waxaa dhacdo waxyaalahan distructionkan adiga oo xuduudahaada ilaashanaya destruction lagugu sameyn kara ayaa dhici karta oo kaaga imaanaya telefoonkaada dadka kusoo wacaya dadka aa wada shaqaysaan waxyaalahaasoo dhan kaaga imaana taasoo kaaga imaanayso laga yaaba waxyaalihii yaraantaadii ama culaysyadii ama dabeecadihii ama dhaqankii yaraantaadii oo kale aad soo xambaarsato culaysyo inay weli ku hayaan ayaa dhici kartoo layidhaahdo emotion qaybta talabooyinka ama talaba emotionka layidhaahdo so haddaba marka waxaad isticmaali doontaa tignikadaanaan rabaa inaad isticmaashid si maalintaada dareemahaada subaxii aad maalintaada ugu kontarooshid tignikadan waxaa la yidhaahdaa grounding technic ayaa la yidhahdaa qaybtii hore waxaan kusoo qaadana dareemaha hadda emotionkii iyo mentalig labadiba waa isku xirayna mentalig maadaama maskaxdii ay tahay oo la rabo focuskaada maalintaada inuu joogo ee aad tahay qof wax soo saar leh waxaa lagaa rabaa inaad deganaan fiican aad la timaadid su-aalahaas marka waxaa weye dareema xagay ka yimaadaan ama maskaxiyan sidee baad u dareentaa waxaan dhahnay aragga taabashada maqalka sanka oo urta ah iyo dhadhanka ka yimaadaan so maalintaada waxaa rabaa inta inaad ku maaraysid tusaalo kale waxaa jiro shan shay oo aad arki kartid maalintii haddii aad aragti inaad culeys dareentid oo ama aad wax kale ku mashquulsan tahay xuduudahaadii iyo dareemahaadii ay yihiin kuwa baahsan inaad baahsan tahay markaad aragtid ama aad concentration lehen tusaalo kale markaad buug akrinaysid buugaad akrinaysaa buugga markaad akrinaysid waxaad dareemaysaa inaadan si dhiiba ee raaxa leh buugga aadan oo akrinayn oo aad iska kormaraysa le aad dhaafaysa hadhowdii wax lagaa weydiye aad garanayn haddaad isku aragtid marka calaamadahaasoo kale waxyaalaha aad markiiba ku soo celin kartid inaad buuggan si dhiib leh u akrisid oo uu ku dhex galo waxa aad akrinaysid aad dareentid waxaa loo baahan yahay inaad dareemahaada soo celisid tusaalo kale waxaad leedahay maxay tahay shanta shay ee agagaarkayga yaalo ee aan arki karo ee aan sharixi karo example color ahaan shaygas colorkiisa shapes sida uu u yaalo u samaysan yahay triangle rectangle right angle sida u yaalo hands oo kale your hands haddii macnaha gacantaadoo kale ay sida aad u sharixi lahayd ayaa lagaa rabaa shantaa shay tusaale yar hadda soo qaadanaya aniga hadda waxaan fadhiyaa computerkayga hortiisa dhinaca midig waxaa iga yaalo telefoonkayga kombyuutarka haddii aan fiiriyo waxyaalahay agyaalo ee kow isha ay soo qabanayso kamid yahay waay maxaa yeele waxbaan ku duubayaa kombyuutarkayga waa kombyuutar weyn ee nooca xafiisyada la dhigta ah ee la yidhaahda one for all kombyuutarkayga midabkiisa waa sool midabka la yidhaahdo oo soolka la yidhaahdo ama dahabiga ah waay qaabka u samaysan sheebkiisa waa afarges waa right angle ayuu u samaysan yahay dhinaca kale waxaa iga yaalla mobilkayga mobilkayga waa mobil madow ah asna waa afargeys sidoo kale wuxuu saaran yahay oo sida u haayo stansarkii mobilka lagu xiray ayaan ku xiray oo ii haayo dhinacii kale waxaa yaalla koob koobkani biyo ayaa iigu jiro kalarkiisa saddex kalar ayuu ka kooban yahay caddaan cagaar iyo huruud ayuu ka kooban yahay biyo ayaa iigu jiro marka si loo eego waa koob shaah lagu cabo laakiin ana biyahan ku caba saddex shay ayaan hadda sharaxay shayga afraad ee agyaalo waxaa waa qalinka qalinkayga waxbaan ku qoraa waa qalin pen labada gees gadaal iyo hor wuu ka madow yahay dhexdana wuu ka cad yahay marka halkaa sidaa u qabto qoraalkaa soo baxay meeshaan ku qori lahaa markaan saa iraadana qadu way qarsoontaa hadda maxaan sharaxay afar shay ayaan sharaxay qalinka waxaa wax ku xigo buug buuggan waa buug exercise ah wax lagu qoro kalarkiisa kor ka saaran coverkiisa waa guduud weeyaan gudihiisa markaan kala furo waa caddaan leenyo ayuu leeyahay oo wax lagu qoro hadda waxaan sharaxay shan shay ayaan sharaxay waa kombyuutarka mobeelka koobka biyaha buugga iyo qalinka marka aad sida maalintaada samaysid marka aad dareentid inaad maqan tahay ama maahsan tahay ama buugga aad akrinaysa aadan la joogin ama wixii aad gacanta ku haysa aadan la joogin shantaa shay si fudud second aad ku maaraysid waxaad noqonaysaa qof xaadir mentally maskaxiyan jooga ee waxa maskaxdiisa gelay arkay ayaad noqonaysaa aragga sidoo kale taabashada afar shay ayaa lagaa raba four things you feel afar shay aad dareemi kartid maxay tahay afarta shay maxaa laga arki karaa tusaalo kale close dharka oo kale on your arms gacantaada oo kale okay aniga close haddaan aha saas haddaan u taabto cambuurka aan qabo markaan taabto wuu yara silka silka camal waa qajad jaca ayuu dhahaya khamaarka aan qabo wuu jilacsan yahay laba shay ayaan taabtay gacanteeda midig markaan gacan saa ugu taabto waxaan dareemayaa smooth inay gacanteeda qabow ee dareemisaan dareemaya iyo shayga afraad ee ah ee aan dareemayo waxa weeyaan waxa la dhaho tish ama baasha yar ee istiraashada aan isaga tirtir dhididka ama sanka isaga tirtir oo kale ayaa agtay taal ayadana way smooth wa waxyaalahaasi marka maxay soo celinayaan mentaligayga o dhan ay soo xaadirinayaan haddaan wax akrinaayo haddii aan dad la hadlaayo haddii aan cashir bixinaayo waxoo dhan mentaligayga soo xaadirinayo dhagaha kale dhagaysiga waxaa lagaa rabaa three things you can hear saddex shay oo aad maqli kartid for example the o'clock haddii saacadda ay qaylinayso the laptop fun okay saddex shay aniga aan maqlaay horta aniga is maqlaay waan hadlaya hadalkayga waan maqlaya number two number one number labo waxaa daaran hiitarka ayaa ishidan kululayaha maadaama guriga wadanka aad u qabow yahay markuu hiitarka daaran ayuu leey waa maqlaysaa sidoo kale qalinka haddaan sidaa iraahdo waa maqlaya so saddex shayaan maqlay maxaa dhacay inaan saddexda shay aniga dhan aan xaadir ahay maskaxiyan aan jooga jimsiyan aan jooga jiriyan aan jooga ayaa imaanayso okay ismail waxyaalaha carfaay maxaa iisoo carfaay waxaa iisoo carfaay barfuun ayaa agteyda yaal barfuunkaasaan saa u taabaan oo carfayaa maasha allah wuu carif badan yahay sidoo kale waxaa ii soo carfaaya halkaa waxaa ii saaran xabadi sooda miiska ii saaran ops xaba soodada waa jeclaha carafkeeda oo ku jirta dhalo soo laba shay ayaan carfiyey maxaa soo celiyey ramadaasheeda dhana soo celiyey mentally ahaan ayaan xaadir ahay qaybta ugu hooseysa oo ugu dambeysa waxa weeyaan test dhadankeyga inaan soo celiyey oo ah carafka maxaan testayna maxaan dhadhamina candhuufteyda igu macaan masha allah waxaan dhadhamina okay bismillah biyo ayaan ka baday maasha allah aad ay macaay alxamdulilah dhadhankan ilaah baa ii caafiyey macnaha waxyaalahan waa waxyaala psychologicale qofka lagu daaweeye ama qofka uu isaga isku daaweeye uusan dhakhtar u baahneen si uu maalintiisoo dhan ay u noqoto maalin qofka mentale uu joogo emotionale uu joogo fiisi kale uu dareemayo inuu xaadir yahay